agaasimaha maktabadda qaranka agaasimaha waaxda nadaafadda ee dowladda hoose maarayaha tiyaatarka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir bahda saxaafadda dhammaan waxaa idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta sidaad u jeeddaan waxaan taagannahay maktabadda qaranka baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ahaa isxilqaan ku dhisa dalkaaga sidaad u jeeddaan waxaa joogo meesha ku sugan xarunta maktabadda qaranka waxaa ku sugan waaxda dowlada hoose ee lafdhabar ku ah dowlada hoose waaxda nadaafadda u taagan har iyo habeen inay dalka wax badan ka bedelaan hadday noqon laheyd bilicdeedii nadaafadeedii har iyo habeenna u shaqeeya si isxilqaan ah una u shaqeeya si hagar la'aan ah aad ayaan ugu mahad celinaa waaxdan waa waaxda keliya lafdhabarku ah dowladda hoose xamar bulsho qarangamuray waxaa lagu gartaa dad garabsada lagu gartaa hodan ahaan lagu gartaa garsoora daacada lagu gartaa qarangamuray waxaa lagu gartaa dad garabsada lagu gartaa gayradada garsoora daacada lagu gartaa garashada mideeya ugu dada wadada lagu gartaa cadowga gumaada lagu gartaa gadaal waxaa ka dhigan ogaaniyow ayaan u geyfan howlahooda oo goolka libinta dhaliya haweenka gobolka banaadir haweenka maasha allah
waa mahadsantahay waa mahadsantahay boqolkiiba boqol sidaad arkaysaan waxaan joognaa ma- maktabadda qaranka Een, wejigii afaraad waayo oo ka bilaabanaya isxilqaan xarumaha dowladda Een, hadday noqon lahayd tiyaatarka qaranka hadday no- noqon lahayd max- madxafka qaranka hadday noqon lahayd een, isbartiibada istaadiyo muqdisho sidaad madaxweynaha oo ugu dhawaaqay ayay ummadda soomaaliyeed oo dhan ugu wada istaagtay in dalka lagu dhiso si isxilqaan ah waad u jeedaan ummadda soomaaliyeed way isku tashatay waxay taagan tahay maanta inay dalkeeda gacmaheeda ay ku dhisato aad aad aan usoo dhowaynaynaa een, baaqii madaxweynaha oo ahaa kalsooni badan ee gelisay ummadda soomaaliyeed ee ahayd in loo sheegay inay isxilqaan waddankooda ku dhistaan ayagoo diyaaru ah soomaali wax walbana ay u taagan tahay inay iyada ay isku tashato marka een, waxaan leeyahay een, maktabadda qaranka jadwal ayaa loo sameeyey oo ah jadwalka een, sidii loo soo geli lahaa shaqada Een, guddigii een, waxaan u mahad celinaa sameeyey jadwalkaaseeti oo ah een, inay ka shaqeeyaan gobolka banaadir oo dhan oo ah tobaniyo toddobada degmo iyo gobolka banaadir oo iskaashanayo oo maalinba maalin ee soo gelaysa degmo een, ururka dhallinyarada gobolka banaadir ururka haweenweynaha gobolka banaadir intaba maalin aan soo gelaynaa waxaan diyaarna u nahay maanta la joogo hadda ee maktabadda qaranka ee bilaabatay hooshee hoosteeda. waxaan ka shaqaynaynaa tiyaatarka maanta waa ka shaqaynaynaa madxafka qaranka way- waa ka shaqaynaynaa gobolka banaadir gobolka banaadir waxaa sumcad iyo sharaf iyo karaamo noo ah gobolkii banaadir oo dib u dhiskeeda dib u bilowday oo ah xarumihii dowladda federaalk soomaaliya ee ku shaqay lahayd loogu shaqay lahaa shacabka soomaaliyeed inay tahay hooyada dalka een, muqdisho aad ayaan ugu faraxsannahay haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxaana diyaar u nahay xarun walba ama meel walba hadday noqon lahayd jardiinooyinka ku yaala gobolka banaadir hadday noqon lahayd taalooyinka ku yaala gobolka banaadir xarun walboo dowladda loogu shaqaynayo shacabka soomaaliyeed inaan annaga hogaamino haddaan nahay maamulka gobolka banaadir oo u horeeya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso oo haldhegiisa ahaa isxilqaan waa in loo wada istaagaa shacabka soomaaliyeed u wada istaagaa ku nool caasimada gobolka banaadir asagoo ka jawaabaya baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan diyaar u nahay annaga haddii toddoba jirkeeni wuu taagan yahay waad u jeedaan Een, kan ugu weynna waa odayga haddaad arkaysaan toddobaatan jirka ah iyo hooyada toddobaatan jirka maanta iskoobaha wadata baangada wadata inay diyaar u yihiin shacabka ku nool gobolka banaadir baaqii madaxweynaha inaan ka jawaabno soomaaliyeed
Dib u laabamayno wasaqda diidnay diidnay dib u laabamayno qashinka diidnay diidnay waa mahadsantihiin dhammaantiina een, waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed siiba dhallinyarada ku nool caasimadda gobolka banaadir xooggiina lagama maarno maskaxdiina lagama maarmo wax yar haddaad ka aa- hal aaraha ku saa'idis isxilqaan shacabka soomaaliyeed way u baahan yihiin maanta boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro dalkan wuxuu sugayaa waa dhallinyaro waa inaad ka faa'iidaysataan dowladda maanta idiin curuday oo ah madax dhallinyaro ah haddana u taagan horumarka een, ummadda soomaaliyeed inaad la shaqaysaan dowladda aad garab istaagtaan aad iska qado- iska qabataan cadowga beenta sheegaayo oo baabi'inaya bulshada soomaaliyeed meel walboo dhibaato ka dhaca waxaa ku baabaa dhallinyarada soomaaliyeed iyo hooyo soomaaliyeed marka inaan u dulqaadanin ninka aaraahda xunta gudbinaya la dagaalan dowladda inaan istoob dhahno walaal dalkan adaa iska leh waxaa laynaysta waa dadkaaga dalkaaga iyo dalkaaga u shaqay waxaan leenahay soo dhowaada qof walba oo dalkan inuu wax u qabtuu rabana waxaan leenahay haddaan nahay maamul gobolka banaadir waa soo dhowaynaynaa shacabka soomaaliyeed aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa xarumaha maanta la dhisaayo waxaa taagan waa shacabka soomaaliyeed oo isku tashaday oo ku nool dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisaba waxaan leeyahay inta kale oo aanan ka qayb qaadanin iyo idiin moodin jaaniskan jaaniskan waxaa waaye jaanis aan la heli karin oo qofka muwaadanka soomaaliyeed uusan heli karin saddex iyo tobankii s y l halgamayaashii dadkaan awoodin shalay aanan ka qaybgal aama dhalanin maanta ayay taagan tahay saddex iyo tobankii iswaayal oo kale waa dalka burbur ayaa galay soddon sanoo burbur ayaa lagu jiray maanta s- wuu wuu sanqaaday dalka wuxuu taagan yahay meeshii ummadda soomaaliyeed ay ku midoobi lahayd ama isku gacan qaban lahayd xarumaha dowladoo kale loogu adeegaya bulshada qof kastoo muwaadan dhiig leh ama soomaalinimo ku jirto wallay inuusan ka seexanaynin soomaaliya oo dhan waa soo dhowaynaynaa inta gacanta ka geysatayna waxaan leenahay waajibaadkiina gudateen dalkiina ayaa idiin xusi doono taariikhda ayaa idiin xusi doonto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu